raacdo iyo baadhitaan muddo dheer qaatay oo laga soo bilaabo gelinkii dambe ee khamiistii raacdo loogu jiray helitaanka laba wiil oo baddu ay liqday ayaa maanta ciidamada ilaalada xeebaha somalilan ee gobolka saaxil ay ku guulaysteen in labada marxuum ay meydadkooda soo helaan taliya ku-xigeenka ciidanka ilaalada xeebaha somalilan ee gobolka saaxil maxamed sheekh ayaa u sheegay warbaahinta sida ay ugu suura gashay in ay meydadka labada marxuum soo helaan
inaan ilaah wa inaa ilaah raajicuun samir iyo imaan allah ka siiyo eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii ay ka dhinteen labadaa marxuun ee baddu liqday kii labaadna waanu ku guulaysanay inagaa haddeer saaray waxaanu leenahay iyagana cawnkiisana allah siiyo dembigeenna allah dhaafo inagana ajirkii iyo raacdadii aynu qabanay allah inaga siiyo intaas waa guud ahaan waxaanu runtii ka warramaynaa hawlgalkaas wuxuu socday afar maalmood khamiistii buu bilaabmay saakuu soo gebagaboobay weli raacdadii dad baa maqan oo waxa maqan mayrkii iyo ciidankiisii way maqan yihiin bari bay ku maqan yihiin aad iyo aad waxaan u bogaadinayaa ciidanka ilaalada xeebaha jumhuuriyadda somalilan oo ka hawl galay oo labadaa marxuum ku soo guulaystay geesta kale taliyaha howlgelinta ciidanka booliska gobolka saaxil ibraahim cali ayaa isaguna dhinaciisa isdul taagay muhiimadda ay leedahay in waalidiintu ay ka feejignaadaan in dhallinyarada iyo carruurtooda ay u soo diraan xeebta wakhti ay baddu kacsan tahay eheladii ay ka tageenna ilaahay samariye maan ka siiyo waa dhacdo naxdin leh afar habeen loo dub jiray oo waalidkiina dul taagan yahay oo cid walba ay ka nacsan tahay ilaahay samariyeyman ha naga siiyo waxaanu dadweynaha u sheegaynaa gobollada ka imanaya reer berberaha way yaqaanin le gobollada waxaanu u sheegaynaa inay qaataan waxa ay boolisku yidhaahdaan inay qaataan waxa loogu waaniyo ee la siinayo mas-uuliyiintu ay siiyeen waa inay qayn badan baa laga hadlaa dhacdo kastaa markay dhacdo waxaa laga hadlaa war badda iska ilaaliyo war caynkaa yeela war saa yeela ayaa laga hadlaa waxaanu dadweynaha u sheegaynaa codkii ilaahay qoray wuu ku baxayaa laakiinse in taxadir la galo amaamiirta la kala qaato waxa ciidanku yidhahdaan la qaato waxaa lagu guulaystay mayd ku dhacay lix iyo toban toddoba iyo tobankii bisha oo intaaba gobolka heer gobol iyo heer degmo iyo heer ciidamadoo dhan ay ku mashquulsanaayeen inay ku guulaystaan inay soo helaan dadkii iyo eradii uu ka geeriyoodayna ay sidaasoo kale ku hawlanaayeen ama shacabka reer berbero oo dhan runtii waxaan u mahad celinayaa ciidamada badda ciidanka booliska ciidanka dhammaan ciidamado dhan oo ka qayb qaadanayay hawshaa iyo shacabka reer berbera oo u heelanaa inay helaan inay helaan hilbaha ilaahay qadaray inay ku geeriyoodaan badda ugu dambaynna ku-xigeenka duqa magaalada berbera nuur cabdi jaamac ayaa u tacsiyeedeeyey eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen labadan wiil ee dhallinyarada ah ee ridwaan mawliid iyo salmaan mustafe la kala odhan jiray kuwaasi oo khamiistii ay baddu ku liqday xeebta batalaale